asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsani magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
maqo wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan oo habeennimo isna taariikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha lixaad laba kun laba iyo labaatan qodobadii macluumaadka caawa barnaamijka wareega aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa markaa sheegtay ama ka hadashay in si cadaalad ah ay ku jirto loo horkeeni doono shaqsigii ka dambeeyey dilka marxuumad aamine maxamuud oo ayd haweeney markaasi lala-aa maalmihii soo dhaafay meydkeedina laga helay suuliga ah ay ciidamada ammaanka ee halkaa ay ka soo saareen galabnimadii maalintii shalay heed wasiirka cadaaladda ah iyo garsoorka dowladgoboleedka koonfur galbeed oo shir jaalad maanta ku qabtay magaalada baydhabo ayaa si faahfaahsan uga hadlay waxaa kaloo maqli doonta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalbkiisa qaybtooda bilaatanaad ayaa xubno kala duwan ku riday afar ruux oo ay ku jiraan ashkarta ciidanka qalabka sida waxyaabaha loo heeso ayaa sidoo kale maqli doontaan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee qaybta dobyalaatanaad ayaa markaasi xukun ku dhawaaqaya waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa xubnaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa magacaabay xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan kaloo idiin soo gudbi doonaa in ka badan lix boqol oo qoys oo deegaanadoodii ay abaartu ay saamaysay ayaa caawa iyagoo aan guri iyo gaba adhaysan ku hoynaya duleedka magaalada muqdisho wareys ayaan kaageenay warbixin arrintaas ku saabsan waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariin qoorqoor iyo wafdi hogaaminayana maanta waxay safar dhulka ah ay ku gaareen degmada cadaado ee gobolka galgaduud weliyeedka safarka madaxweyne qoorqoor ee cadaado ayaan soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan ardaygii sanadkii hore kaalinta koowaad ka galay imtixaankii ay qaaday wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo aysan wasaaraddu weli filin ballanqaadidii ay u samaysay ardaygaas horeys ayaa idin kaga henaa oo dalsan siiyey qodobadaasi wixii soo korraaca ayaad maqli doontaan oo qaybka ergeyga arrimaha gargaarka bini'aadanimada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulmo kala duwan la qaadanaya hay-adaha dowliga ee markaa soomaaliya ka howlgala cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir wadana socodsiinaya soona saaray barnaamijka wareega ee mar kale ku soo dhawaada
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
horeegii wararka afar labaatanka saacraada dalsan ee magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkiina caawa ayaan gudadgelinaa qodobo kala duwan ayaa inoo socda oo markaas ku saabsan arrimaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo markaas eedeysana lagu magacaabo goomey markaa dhowaan loo rogeyn doono maxkamadda islamarkaana sharciga la waafajin doono sida uu maanta ama caawaba uu xaqiijiyay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda koonfur galbeed ka oo markaa lagu eedeeyay inuu ka damey dilka marxuumad aamino maxamuud oo markaa haweeney maalmo lagu lahaa xaafdo ka tirsan magaalada hirshabeedhaba ugu dambeynta sharci dibada ammaanka ay ka soo saareen suuli oo ninka dili markaa uu kurday gordhow arrimo amuusan ku saabsan maqli doontaan ee hase yeeshee haddii aanu ku bilaawno maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkiisa qaybta todobiyo labaatanaad ayaa markaasi xukunno kala duwan waxa ay kurday afar ruux oo markaas ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka ciidamada qalabkiisa ee dalka kuwaas oo ciidamo kala duwan loo soo jeedin loona markaasi heesto waxaana markaas maxkamaddu ay dhinacyadu ay ku xukuntay dembiyo kala duwan oo markaas mid walbaba ah demrigii uu geysay ee maxkamaddu ay soo bandhigtay caddeemaha iyo waxyaabaha markaasi shakhsiyaadkaasi loo haysto haddaba haddii aynu eegno xukunkaas sida uu dhacay iyo maxkamadeyntu raggaasi markaa iyada loo soo jeeday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkiisa qaybta toddobiyo labaatanaad gaashaanleh amiin maxmed amiin ayaanu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda oo markaasi dhinacyadu kala duwan lagu soo eediyey waa kan guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada qalabkiisa ee soomaaliya gaashaan maxamiin oo markaasi xukunka ku dhawaaqaya ee saanaasha oo markaasi dambiyo kala duwan loo haysto bismillaah ujeedda xukun maxkamadeed maalinta ay taariikhdu ahayd afarta bisha lixaad labada kun labaatan iyo labada maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow dabla nisa bukhaari caawil maxamuud cabdi toban iyo siddeed jir ah inadda hawa xasan cilmi ku dhashay luuq ka tirsan ciidanka nisa ee degmada doolow laba dabla booliis afar kun afar boqol konton iyo lix dubbad cabdi xuseen cilmi konton jir ah ina xadiyo maxamed moxamed ku dhashay degmada beled xaawo ka tirsan ciidanka booliiska degmada beled xaawo kuwaasoo xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabkiisa ku soo eedeeyey ku soo kala eedeeyey dil kas ah iyo gacansiin dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey ku-xigeenka xeeryaalaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd aayadda boqol toddobaatan iyo siddeedaad suuratu albaqara qodobka koowaad iyo qodobka boqol sagaashan shan biis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lala akhriyo qodobka afar boqol soddon iyo afar laba boqol sagaashan iyo toddoba xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay qiraalka eedeysanaha koowaad uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa islamarkaana uu qirtay dilka ex marxuum dabla nisa cabdiraxmaan axmed ilaxow sudays markay dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna u dhuuxday maragfurkooda ay ku caddeeyeen in eedeysanaha koowaad uu galay dembiga lagu soo eedeeyey markay dhegaysatay baarihii kiiska kaasoo sheegay in baaris dheer kadib ay u soo ifbaxday in eedeysanaha koowaad uu geystay dil kas ah halka eedeysanaha labaadna uu lahaa abaabulka iyo amarka falkaas dilka ah markay dhegaysatay markay aragtay warqadda caddaynta dhimashada marxuumka qorigii dilka lagu geystay iyo fooqyada xabadihii lagu dilay marxuumka sare ku xusan iyo sawirka marxuumka markay dhegaysatay dooddii u dhexaysay xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabkisada iyo qareenka difaacaya eedeysanayaasha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaasha sare ku xusan ay yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo wada eedeeyey waxayna maxkamadda ku kala xukuntay kow dabla nisa bukhaari cawil maxamed cabdi dil toogasho ah oo ah khistaastii ex marxuum dabla nisa cabdiraxmaan axmed dhalahow sudays laba dabla booliis afar kun afar boqol konton iyo lix dubbad cabdi xuseen cilmi saddex sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanin xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan وبالله التوفيق ujeedda xukun maxkamadeed maalintii ay taariikhdu ahayd afarta bishii lixaad labada kun labaatan iyo labada maxkamadda ciidamada qalabkisid waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane dable xoogga soddon iyo toddoba kun siddeetan iyo laba salmaan ibraahim shire oo loo yaqaano weel furatay labaatan iyo kow jir ah ina maryan cismaan bagey ku dhashay afgooye ka tirsan qaybta afar saddexaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dil kas ah doordheer kadib maxkamaddu markii ay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ee ku xusneyd aayadda boqol toddobaatan iyo sideedaad suuratu albaqara qodobka afar boqol soddon iyo afar islaash toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka boqol sagaashan iyo shan biis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysana dable xoogga salmaan ibraahim shira weel furatay oo ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa ee ahaa in uu dilay marxuum naasir xareed dhimbil dilkaasoo ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gada markay dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna u dhuuxday marag furkooda ay ka hor caddeeyeen in eedeysanaha koowaad uu galay dembigii lagu soo eedeeyey markay dhegaysatay baarihii kiiska kaasoo sheegay in baaris dheer kadib ay u soo ifbaxday in eedeysane salmaan ibraahim shiraweel furatay uu galay dil kas ah kaasoo uu u geystay ekis marxuum naasir xareed dhimbil markay aragtay warqadda caddaynta dhimashada marxuumka qorigii dilka lagu geystay sawirka marxuumka markay dhegaysatay dooddii u dhexaysay xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedeysanaha sare ku xusan sidaas darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in eedeysane dable xoogga soddon iyo toddoba kun siddeetan iyo laba salmaan ibraahim shira weel furatay uu galay dembigii lagu soo eedeeyey waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaastii ekis marxuum naasir xareed dhimbil ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftagen ayaa magacaabay xubno ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa ka warbixiyay xubnaha la magacaabay agaasima warafurinta madaxtooyada koonfur galbeed maxamed ibraahim waa maxamed cali ibraahim bandhagow
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan halkaan usoo istaagay inaan idinla wadaago magacaabid xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidaad la socotaan xubno ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxay ka mid noqdeen baarlamaanka kooiyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayagoo la dardargelinayo ahmiyad goowaad lala siinayo uu adeegida bulshada ayuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigaren sida uu dhaqsiyaha badan usoo magacaabay xubnahan si ay u dhammaystiraan shaqooyinka horyaala golaha xukuumadda warqadan oo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa u qoran sida tan ujeeddo magacaabid xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed xeer madaxweyne eber todobo lixda juun sanada labada kun labaiyo labaatan kuna saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartan iyo sideedaad farqadiisii labaad iyo qodobka konton iyo afraad farqadiisii koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta hoolaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada mudanayaasha jabada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisii koowaad magacaabid xubnaha golaha wasiirada laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay lixda juun sanada labada kun labaiyo labaatan wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magacaabay xubnahan cusub kow cabdulaahi xaaji xasan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya labo dhakhtar cali cabdi maclin ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saddex maxamed isaaq cabdi wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa loo magacaabay afar xasan cabdi nuur aadan wasiirka gaadiidka erkey dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shan oo ugu dambeeya sandheere maxamed iftiin ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo dhaaqa ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed lafdigareen wuuna saxiixay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa ka qayb galay munaasabadda markaasi lagu dhaarinayay xubnahan cusub ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxa uuna markaasi arrinta kadib la hadlay xubnaha isagoo dardaaran u jeeda
kitaab gacanta saar waxaan dhahay iga daba dhah gacanta midigta saar bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan u guto xilkayga si daacada oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wabilaahi towfiiq
labada gudoomiye gudoomiyaha kursimaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee xildhibaanada dowladda federaalka ah iyo agaasimaha iyo gudoomiyaha iyo agaasimaha iyo wasiir ku-xigeenka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeyso mas-uuliyiinta xilalka wasiirada loo magacaabay la dhaariyey waxaan leeyahay hambalyo runtii mas-uuliyad culus iyaad qabateen ilaahay ha idiin fududeeyo waxaa u shaqaynaysaan iyo waxaa ka shaqaynaysaanba waa dalkiinnii iyo dadkiinni iyo deegaankiinni iyo dowladdiinni waaye runtii dad mas-uuliyiin ah oo xilal badan oo kala duwan dalka u soo qabtay haddana go-aansaday inay deegaanadooda iyo dadkooda ay u shaqeeyeen oo waaye arag ah aqoon iyo waaye aragnimo isku darsadayaa tihiin waxaan aada ugu faraxsanahay oon aada u aaminsanahay mas-uuliyaddan idiin dhiibay inaad sida lainkugu dhiibaa u gudan doontaan dalkiina iyo dadkiinana u adeegi doontaan saa la socotaan dowladnimada waxaa weeye ninbo meel buu ka qaadaa uu geeyaa waa xadag isku dhiib runtii waaad la ku waxaad u tegi doontaan wasaarado shaqo fiican laga soo qabtay dhisan wasiiradii inka soo horreeyey ay ka soo shaqeeyeen xarumihii dowladda ay ku shaqaynaysay leh xafiisyo loo dhisay leh shaqaalo leh eedihii ay la shaqaynayeen oo dhan ay diyaarsan yihiin yaa u tegi doontaan adinkana waxaan ku kalsoonahay oon jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho inuu adinkana meeshii inta ka qaadaan aad taariikh kale ka tagtaan oo legasi reebtaan oo meel ka fiican aad geysaan wasiiradu meesha ay geeyeen aad horey oga sii wadaan ayaan rajaynaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo mas-uuliyiinta inta nala joogta iyo wasiiradii hore oo muddada saddexda sano ah iyo bilaha soo shaqeeyey oo runtii dee shaqo la taaban kara soo qabtay shaqadana aan oga tegin shaqo qabasho la-aan ee mas-uuliyad kale aaday ayagana aaday u mahadsan yihiin madaxda kale oo nagala soo qayb gashay munaasabadana waa mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali bisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama waleelayn sideetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilood a shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da-diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taala isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaalegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariga qorqoor iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa safar dhulka ku gaaray degmada cadaado ee gobolka galgaduud madaxweynaha iyo wafdigiisa oo maalmo kooban safar shaqo ku joogi doona cadaado ayaa waxaa si diiran degmadaasi uu kusoo dhoweeyey xubno ka tirsan labada gol ee baaran labada gol ee dowladda maamulka degmada cadaado odayaasha dhaqanka haweenka iyo bulshada qeybeeda kala duwan qorqoor ayaa soo dhoweyn kadib la hadlay bulshada degmada cadaado iyo
waxaan dhammaan madaxda iyo shacabweynaha sharafta badan ee reer degmada cadaado uga mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran walaalnimada leh sharafta leh aad iyo aad qalbi wanaagga leh oo nagu soo dhoweyseen waxaan idinkaga cudurdaaraynaa muddada waxaan idinkaga cudurdaaraynaa muddada aadna sugayseen qoraxda taagnaydeen runtii waxaan idin leenahay waa idinku soo daahnay waa idinka raalligelinaynaa aad iyo aad baan mahad ballaaran idinkugu celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad soo dhoweynta aanan qiyaasi karin ee runtiina taabatay ee aad nagu soo dhoweyseen intaas kadib dhammaan madax iyo shacabweynaha reer cadaado waa isu waa idiin nimid arrimo wadatashi u badan oo dowladdhiska iyo dibudhiska iyo horu socodka ka qayb ka ah ayaan idinkugu nimid oo ay ka mid tahay dibu doorashada golihii deegaanka degmada cadaado iyo doorashada maamulkii degmada cadaado talooyinkaan idinkugu nimid waa badan yihiin laakiin taasi waa ugu muhiimsan tahay in dib loo doorto sidii horeyba ay caadada ahaan jirtay maamulkii ama golihii deegaanka degmada cadaado golaha deegaankuna uu doorto madaxdii hogaamin lahayd degmada oo maamulkii degmada ay doorto taladaas iyada ah oo qiimo badan ku fadhisa oo runtii ka mid ah horumarka iyo dowladhiska iyo horu socodka ayaad qaybtiina ka qaadan doontaan waan ku kalsoonnahay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa soo fadhiisanaynaa waa kulamaanu yeelanaynaa waa tashiyaan yeelanaynaa aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad inkuu mahad celinaynaa
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdanka leha barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saacada hadalsan magaalada muqdisho aad dhegeysanaysaan qaybii dhexe barnaamijkeena isa soo gaarna saxbel wasiirka garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee sheekh xasan lugbuur ayaa si cad u sheegay in cadaalad markaasi la horkeenayo sida ugu dhaqsiyaha badan eedeysane goomey oo la sheegay in dhowaan baydhabo uu ku dilay allahu naxariista marxuumad aamino maxamuud oo markaasi ahayd haweeney markaa maalmo lagu lahaa xaafado ka tirsan magaalada suubaydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliiska oo iskaashanaya howlgallo ka sameeyay ayay u suura gashay in ugu dambeyntii marxuumadda markaasi laga soo saaro boosaneer oo markaas eedeysanihii markaa dilay halka uu ku dhex riday haddaba waa kan wasiirka garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sheekh xasan lugbuur oo maanta shir jaalad ku qabtay maanta ma- magaalada baydhabo ee koonfur galbeed soomaaliya oo si faahfaahsan uga hadlaya eedeysanahaas iyo markaasi waxyaabaha ay ka yeeli doonaan ka maamul ahaan waxa uuna yidhi bulshada ka nool magaalo madaxda ku meelgaarka ee baydhabo iyo wali fadeeyni aan fariinto aan marayo hawada runtii wali jirta ini kiis lama filaan ee ku dhayi jimaadi magaalada baydhabo laka deli may la raayay gabar ganacsatada kumad hayti reer baydhabo ee mayla raaya ini laka dili dil fayl hayne dil owso dhan baan fayl hayn laakiin si fool xumo ah liin dili bulshadiina ku kati mayla raayay arrintan mayla raaya gabartan laka suubi iyadan ku kati iyada oo la heli lankii falkaas jeysidii oo fool xumeenta miidkaas kalakahi jeysidiina gacanta mayla raayay ammaanka ka jartu iyo wali dhiiday inay bulshadiisa doron niskeedu meelilankaasa ka hirinaya gaal shirihii iyo statiinkii mayla raayay bulshadii hakahoomtu iyada oo mayla raayay leyin qofkaan mayla raayay sida gabartan liindili oo kale hata saacadan la niinkadili fadaana leyin bulshadii baydhowona hankashal hirin markaasna unti unankoyni la hadalnay erni wal alla walaa shareecatu lislaam dhabtu yeelanka laka fuliye wali weelasaanaa idooyin nabad ifiyawa ankanagada una erno iyadoo eed iyo eedna mayla raaya murugo iyo tiiranyo unku muuqato marka samayla raaya arrintiyeeda ee yaqiin annagato annagato bulshadiita aaminaasu maamulshay xukuumadii aaminaasa annagata wali mayla raayay inta unku gudbiyeeye inay isdejiyaan dowlada laniin way waaha dhibna maalin kastii dhiye dhibka hooba dhiyoona way faylahaha iniyoona melsa ulukaa eh markaas hatana may waaha dhibka isugahay dhib matalawliin suubina la suubiyo may waaha walaagi shareecada ku qabto ama may la araayay dhibkan haka afjarma bes liinkaho marka sidaas daraadiya way fadaana inay bulshada isdejiidu si alla sidii marka may la araay shuruucda iyo shareecatul islaam qabto iyo may la araay inay kiiskaas aan gabagabayno aan dhammayna fadaan ana oo metelaw bahdii cadaaladda wali inka baaqay bulsho weynta reer baydhabo falalkan haniina naqdeen argagixisada leh oo qaabxumada leh oo dil aad iyo hayna foolxumeynta leh haniina naqdeen se walaagan marka mayla raayan afjaramaan iyo ka kahaan insha allahu waana ka guulaysadaan wali fadaanah inay bulshadaas aamintu xukuumadii iyo wasaaradda cadaaladda khaasatan se mayla raayay cadaalad liin halo ilaahay caadal eh sidii cadaalad liin kala fadiyana mayla raay falshaka jarna ini mayla raay lis aaminu se mayla raay dhawoobno tartiib ana may waha kiiskaas lahan gabagaba intaasa arrin fadi ha may waha kiiska wali mayla raayay dhiyay maalintii jamaadahay isla saacadii dhiyna malku warhalna ahada laku warhalay miidkii matii la habiyey kiiskii la ogaaday maalinta ahad ee waayta isniinna geeku waay marka ini marka mayla raay kiiskii la raadiyo lankan shileysa suubiyay dilkan walla jaray sababta aan dhiidii ma ata may la raaya walaa uskadili may ata may iska sheeqdayan nidaamka may lahan mari noocaga usoo dilka infay lahayn horta ini baaratiin la helo si ay dhiidi iyo booliiskii iyo laamaha amniga dhammaantii oo waa may waaha may la raayalaha ardaasay ka hoolan wali haniin gudbiyena kiis hordhaca ee lankan ini may la raayay shileediis dilkanku dambeey yalahanin gudbayi se xaqiiqan in helno haddii laka caawiyay gacmo kale la jaraan iyo haddii shileediis ay wal kastaba inaan ogaano madiyoonay una dembadan in qofkan ka khaas ay ogaano tallaabadiis inaynu gaadno hoobana la jarona idii la jarti may la raayay ee sharciga la horsheeno cadaaladda may la raayay ee may la raayay ee ha hor surmaan intaasu walaawna may la raayay akhrawaynu ma ahina ma aha macnaaje may la raayay isla geeka ini kiiskii nagadu isla geekana laku jawaabo masuurta galaasu raadintaasu walaa yaroo may la raayay unjana mayse bulshada qabto ya una dhan qabto qofka intii isunay maxkamad ku xukumaasuu eedaysano waayo manti xukunka dhiyuya nagada dembiile tan ana horeykinka sheegayo kiiska wali maylaray gacanta ka haya heer ilaalintii wali gacanta ka haya booliiskii wali gacanta ka haya c i d naba sugid laamaha amniga dhammaantayo kiiskasa ka hooleyin yeedo oo falgaransiga muuqdo oo lankii maylarayay dhibkan jeysadiina madii hatiyoo hordhaca ninsiyaan dhiradoohayo iniona isu dembigaas galay wali fadaanahe in xaqiiq la deero xaqiiq walaa gabaka kudhii dilu shareecatlislaamna walina faraase lanka hadii lan dilu sida arintootio ini maylarayay nagato xuqunsheeg ini maylarayay dadka waliyodamka e oo qoftan la dili mayla raaye qaraabadiia ee ama waaladii ama walaalshe ee cafiyaan dhiigga ini mayla raaye yoo sheegaan ini liindilu ini dii qaadadaan sadiidaba may waa hawal oo ilaahay mayla raaye nin fasaxiiwo wali ku fadaane ha mayla raaye ini afbuuhu laku haluyoo wal ku fade wali la faday kiiskii oo dhimaastiran ini maxkamada la sheego qofka waa sababta us indili walaa usaka dili walaa maylaray usuku fadaay iyo ini shileedis haay i ini lalajari waxyaabahan madi una ogaano wali fadaana isla saacadaas ini walayku dembo wal alla walaagiyo dalbadaan dadka mayla raayay ehelka miidkan helshay eh wal alla walaagiyo dalbadaan fuliidu mayla raayay cadaalada fuliidu yaa diyaarangana insha allahu falkanna baydhow hakana nagadi wali koon rogan hayna ini bilaamay lama onago kitaab e dilu laha eedayo xukunka dhiw ilaa saacadan isku hirinaado wali dhiiday mayla raayay dad horey isii indareen ogaateen oo mayla raay megila kufsadeen hataa la ero isla saacadaas tallaabo lagu qaado hataa yoo la dilu dhabki isuga hayay degi dhibaatadii markaasi oo oo dalkan laka haay falkan hata fal xun waaye qof mayla raayay ganacsi ah intii liin weerdhadowla ruuxantadaa waa ka siiyee ama sameel hebel inka koy walaagay adalaha itaki wareejiya oo kale intii la aro qofkii liin weer madisu meeli koyona la dilo way waaha qaab oo eed anfool xun oo mayla raayay shareecatul islaami qaynun wal ogol liin aragaan waay saas daraadiye ini walaan afjaramaan lan kasto wal alla walaagay dembe ee usu gacantiiska la kooyo ini mayla raayay la oofiyo hata kabacda liin arna isku hirinaaday meela ka baldaaqelingar wal alla walaagay may waha oo sidaan oo kale e ma inku shee ma in sheegana bulshada inay ku waantoogto wal alla walaagay may waha umudun dhibaato in sheegnaw ilaahay caradiiska kooyaasu ini umutun ku waantoogto dad yar i dadweynba wali dareemane weliba qofkan ini haatay walaan haatay suubeew caadiba an hayne daraagid iyo wal mayl raayo qofka maskantiis wal kasta ka abuura ini la isticmaalo hayo waxyaabahaas ini laku fogaado mayl raayay shareecadana tallaabi ku qaadasa walaa laku bilaawo yowmana haada kiiskan walay ku bilaaway ma jaro doonto mayl raayay ani walay fadaa suubiyay gaba kuwa isku kahirinaadee ma dhihi doonto bulshadana saasaan sheegan insha allahu sidanka dhagsa badan waa kiiskan la hadlaabo doona bulshada may faraanahe mayl raay inionay ka kalsoonaato xukuumadii iyo mayl raay cadaaladii inay ka kalsoonaato eed eed dhinaca kalena saaxiibayaal in ka badan lix boqol oo qoys oo deegaanadoodii ay abaartu ay saameysay ayaa caawa iyagoo aan guri iyo gabaad haysan ku hoynaya duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gordhow wareysan intaas kusaabsan ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore waxaan eegeynaa warbixintan oo gobolka shabeellaha hoose inooga soo diray wareegayga ibraahim maxamed mayo ayaa ku eegaya xaaladda abaarta iyo dadka markaas soo barkacay
ku dhowaad shan carruura ayaa caafimaad darro ugu geeriyootay waxda laxaad ee deegaanka garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho kaamkan oo la yidhaahdo daryeel ayaase maalinlaha halkan waxaa u yimaada dad ka soo hayaamay deegaanada fogfog ee gobolka shabeellada hoose sida degmooyinka kurtunwaaley sablaale iyo deegaano kale oo degmooyinkaas hoos taga oo ay uga soo carareen abaaraha halkaa ka jira qaar ka mid ah dadka ka yimaaday degmooyinka fogfog ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana hadda xaalad nolol xumo ku haysata deegaanka garisbaalley ayaa dalsan uga warramay dhibaatada ay deegaanadooda ugu yimaadeen iyo xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin naga tuulada alla fuuta meel yaroo ka soo baxay ilaa sablaala ilaa deemaay dadkii unnaka isla jirno deemaay ilaa riigida ilaa dacaara ma aragnaa alla fuuta booraar waa niga dhammaadeen lo'lay dhaqa jirnay loodii un dhaqa jirnay dhulaa u waaynay ma aragna coosaa la waayey biyaa la waayey abaaraa niiga badatay taasaa ogaanaysin
degmada waari ilaa dacaara allafuutow ilaa guluwarba ilaa musaqbal ilaa madegdin dacaamay aan soo barakaani hoolaanin dhammaada biila'aan wax kastaan yahay baahanin dirowahay waxaa ugu soo barakacnay biyo iyo baad la'aan locada waa dhammaatay beera roobay waayan biyo waayan dadka carruurta iyo oonay dhammaanaysa baaxa dhammaanaysa in wax laga qabtaa la rabaa waxaan ka soo barakacnay deemay salaxow dacaaraha meeshaan joognana garasbaalee waaye meeshaan joognaa kolleyba dowladda caadile waxaan ka codsanaynaa inaa gacan naga soo qabtaan ayaa aayadaha samafalka eh inaa gacanta naga soo qabtaanaan rabnaa dadweynaha saana u dhammaanaya ilmaha kulli waa jiran yihiin shuban ima taga wada dhammaynayo gudoomiyaha waaxda lixaad iyo iskudubaha caafimaadka deegaanka garisbaalley ayaa dhankooda hay-adaha gargaarka bixiya ka dalbaday in dadkan gurma degdeg ah lala soo gaaro ilaa hadda waxaa na soo gaarayaa inay dhibaato jirto caafimaad waxaa jadeeco u dhintay laba carruura halkan markay yimaadeen haddana way haysaa labaataneeyan xaqiijinay oo baaritaankii aan samaynay inay xaqiijinay inay hayso aaday u daran yihiin macluushooda qaar isbitaalladan u rifaadgaraynay qaarna waaba haddayna soo gaarayaan marka waxaan rajaynaynaa inay maaragtay sida uu dhaqsiyaha badanne baaqaana u gaaro adduunweynaha iyo dowladdayna dhexe inay maaragtay gacan bir aan ka wada geysanno si aan dadkaynu u badbaadin dadkan gadaashayda taagan waa dad hadda soo barakaceen oo alxamdulilah rabbi caalamiina shabeellaha hoose ka yimideen dhibaato kasta wadamaysho ay deganaayeen reerahoodii ka soo tageen carruurtooda qaar uga soo tageen waa'iladooda ka soo tageen aad u dhibaataysan marka waxaan codsanaynaa in muxuu ahay hay-adaha dawliga iyo kuwa lokalkaaba inay dadkan si dhaqsaa u soo gaaraan ugu dambayn gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka garisbaalley guuleed cabdi xuseen ayaa maamulka gobolka banaadir dowladda dhexe iyo hay-adaha deeqda bixiye ka dalbaday in dadkan loo soo gurmado muddo saddex beri gudahooda oo tiro dhan shan boqol iyo siddeetan iyo kow qoys aynu soo gaartay hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa iyo maamulka gobolka banaadir inay u soo istaagaan dadkan sidii loo tabaalaysan lahaa dadkan waxay ka imaadeen qoryooley sablaale dacaraha dhulkaasoo dhan ay naga soo gaareen muddo saddex beriya khamiistii ilaa ay hadda nagu soo bilaawdeen hadda waa joogaan annagana waa inta badan waxaa siinay hoygii waa soo dejinnay oo waxaan hadda raashin iyo waxba sii siinay wax usii qabannay waxaan hadda codsanaynaa maamulkii naga sarreeyey iyo hay-adaha samafalka deeqbixiyaasha inay si degdega u soo gaaraan dadkan shacabka soomaaliyeed oo ka soo barakacay dhulkii abaaro oo roob la'aan darteed u imaaday deegaanka garas baalley annagoo ah mas-uuliyiintii garas baalley anigoo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada deegaanka garas baalley guuleed cabdi xuseen waxaan codsanayaa inuu maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe inay u soo istaagaan dadkan shacabka oo dhiban ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka garisbaalley duleedka muqdisho haddaba xaaladooda waa sidee dadkaas barakacayaashka ah ee markaa abaartu ay saameysay oo markaa deegaan iyo gabaad markaa aan haysan mid ka mid ah dadka deegaanka oo dalsan u warmay ayaana ka wareysanay xaaladda iyo markaa dhibaatooyinka ay wajahayaan wuxuu u warmay wareehiga abuukar dayax tiradooda shan boqol siddeetan iyo kow ayaa ahayd duhurkii hadda toban iyo afar meel ah iyo labaiyo toban meel ah hadda soo galeen laba baabad hadda waddada soo jiraan alyi
waa garta marka celcelis ahaan inta hadda idinla joogta oo aad soo dhoweyseen waa dad lix boqol kor u dhaafaya sidaa wey sidaa wey adeer waxaad ii sheegtaa dadkan halkee bay ka soo hayaameen oo abaartu ay ka soo barakicisa dadkaan gaar ahaan horta gobolka shabeellahaas ay kasoo barakaceen saddex degmo tablaale kurtawaaray ilaa qoryooley marka tuulooyin ka hoos imaanay baa kasoo barakaceen waa gartay ilaa riigad meel la yidhaahdo deemay booraar arbow yirow dacaaraha buulwarbo meel dadka hoosaraw la yidhaahdo intaasaa kusoo barakaceen haddana la joogaan waayahay ma marka ilaa iyo garas baaley ee si lug ah oo iyagoo lugeynaya bay ku yimaadeen mise gaadiid baa waday baabuur qaar baabuur bay kusoo galeen qaarna ayagoo lugeynaya habeen soo galeen iridda waa u ballanay iridda waardiyan u dhignay ayagoo lugeynaya habeenkii habeen keliya toddobaatan qof oo qoyska ay soo carooday ayagoo lugeynaya waa gartay alxamdulilah waa soo dhaweynay kheyr allaha siiyo gabadha kaanta halkaas kale oo daryeel barhara faryaarabe la yidhaahdo baa habeenkii maarata wax u furtay bacay intay u furteentay hoolyaalku lagu haraynay ilaa hadda ga- banaanka ay fadhiyaan hoolkaas habeenkii dhacanta iyaalkii oo jadeecada qaar laba waa ka dhimatay daraas waa kuma sheegin male laba waa ka dhimatay qaarna waa il il daran yihiin qaarna inta halkaasa maarata gudoomiyaha degmada kheyr allaha siiya na amray oo meelaha geeli dhimashada carruurta waa imisa hadda hadda laba waayo waxaa shilay saacadkii laba waayo waa gartay marka ee ma nafaqa darro iyo iyo iyo gaajo darteed bay u geeriyoodeen mise cudurro kale oo oo haleelo baa jira jadeecad bishii labadaas nafaqa darrada iyo jadeeca baa layidhi markay na soo gaareen ayaga sacbaan baa na soo gaareen waan dhinteen subihiina waa caas waxaad ii sheegtaa dadkan lixda boqol kor u gaaraya marka ee xaggeed uga keenaysaan daryeelka sida cuntadii meelihii ay degi lahaayeen biyo nadiifa inay cabaan oo kale oo ay helaan arrimahaasi oo dhan yaa kafaalo qaaday wallahi walaal anagu waa soo dhaweynay dadka sabaalaha waa kafaalad qaaday hadda wax hay-aad ee noo soo durmiseen ma jirto qof baa maarata jeebkeeda oo maarata iyaakan ukobenka waxa usoo furtay bariis baa loo kariyaa qadadii baa ma laga bixiya habeenkii cashi iyo maarata malaha iyo quraca qadadii baa waxaan u karinaa maarata oo bariis yara waa gartay maxaad ka codsanaysaan maamulka ee koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka waxaan ku codsinaynaa si maarata naxariista inaa soo fiiriyaan qaxootigaa soo barakacay wadankooda hoolihii kasoo dhammaadeen beerihii kasoo abaarsadeen biyo la-aan iyo roob la-aan waxaan ka codsanaynaa inay gargaar iyo cunto iyo bustooyin iyo waxa maarata baa cadroob haddii ay baa inay lasoo gaaraan iyo waxa maarata oo nafaqa wax ay aruurta ku baaba'ayn waxa lasoo gaaraan baa rajeynaya insha allah yaan ka codsanaynaa
qabi gabagabada barnaamijka ayaanu kusii dhownahay saaxiibyaal markaana haddii aan eegno waa hagaag saaxiibyaal ardaygii sanadkii hore kaalinta koowaad ka galay imtixaankii ay qaaday wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo cawaal lagu magacaabo oo aysan wasaaraddu weli u fulin ballanqaadyadii ay u sameysay sida uu ku dooday waraysi uu siiyey dalsan ayuuna arrimahaas ugu warmay wareega maxamed cusmaan aadan oo markaa gaalkacyo kula kulmay
sanadkii ugu dambeeyey waxaan ku soo gabagabay waxbarashadaydii magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo aan kaga qayb galay itixaamkii ay qaaday wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay u fadhiisteen in ka badan soddon iyo afar kun oo arday imtixaankaas ilaahay mahadii waxaan noqday ardaygii galay kaalinta koowaad islamarkaana keenay dhibco ah sagaashan iyo afar boonty four tree boqolkiiba halkaas oo aan dowladda soomaaliya shaacisay inaan ahaa arday ugu sarreey itixaamka dowladda ay qaaday runtii sida laysla yaqaano wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxay sameysaa ardayda sanad walba gasha kaalmaha ugu sareysa waxay u ballan qaadaa scholarship walow sanadkii dhaweyd ay boqol tobanka arday ugu sareysa bis ay sheegtay inay siinayso scholarship laakiin sanadii ka horreeyay waxay sheegi jirtay boqolka ugu sarreeya inay siinayso dabcan aniga iyo ardaydii kale ee kaalmaha igu xigayba sanadkan wasaaradda waxbarashada weli scholarshipkii ay noo ballan qaaday maanan helin wasaaradda waxbarashada kolle xidhiidho badan waan la sameynay mana aysan noo suurtogelin in waxaweye jawaab rasmi ahna lasoo siiyo oo ardaydii waxa weeye jawaab qancisa lasoo siiyo dhammaan ardaydii waxa weye waxay taagan yihiin iminka in sanad ay kasoo wareegtay oo aysan helin xuquuqdii wasaaradda waxbarashadu ay shaacisay inay siinayso ardadaas oo scholarshipka ay rabaan ay helayaan iyo wadamada ay rabaan dabcan aniga wasaaradda waxbarashada waan tegey waan la kulmay wasaaradda waxbarashada si fiican baa ii soo dhaweysay laakiin waxaa jirta in wasaaradda waxbarashadu xamar markaan tegay horta waxaan u tegay arday badan oo sidan oo kale waxa weeye aan scholarshipka wasaaraddu u ballanqaaday aan helin dabcan wasaaradda waxbarashada soomaaliya wadan baa soomaaliya soo koraysa weeye taageero waxbarasho kolley waxa weye caalamka waa ka heshaa laakiin ma ay dhacdo kolley sida muuqata burburkaas wadanka saameeye wasaaradda waxbarasho saameeyey in waxa weye sidii ugu mudnayd looga faa'iidaysto ardadaas waxay isugu jiraan qaar waxa weye waxbarashadii wasaaraddu ay u ballan qaaday markii ay waayeen dee niyad jab ku yimi oo wadanka qaarkood bilowday iyo qaar weli rajadii naawilaya wasaaradda waxbarashada waan booqanay laakiin ballanqaad unbaa naloo sameeyey ballanqaadkii naloo sameeyeyna bartii weli ma aysan ka soo qaadin ardadii kalena weli waxa weeye rajadii ayay naawilayaan oo weli ay sugayaan dowladdan cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamed hogaaminayo waxa ay ahayd dowladdii horta u taagtay dhidibada waxbarashada wax badan oo ka mid a waddanka soomaaliya oo ay loogaa in jaamacadda ummadda oo waxa weeye burburkii waddanku saameeyey ay soo taagtay oo soo bilowday oo broskeeda ay soo bilowday meel fiicanna soo gaadhisay madaxweyne xasan maxamed horta waxaan si guud u rajaynayaa in waxbarashada waddanka oo sanadadii ugu dambeysay waxaweye burbur weyn ka muuqday nidaamka waxbarashada iyo wax wadanka tayada waxbarashada oo aad waxaweye isbedel ka muuqday in waxa weeye uu madaxweynuhu uu ku samayn doono isbedel dhab ah nidaamka waxbarashada guud ahaan islamarkaana waxa weeye ay dadka waxbartay iyo dadka ehelka waxbarashada oo ah ay qiimeyn iyo waxaweye tixgelin ay yeelan doonaan dowladdiisana ay saameyn ku yeelan doonaan oo la tixgelin doono
markaana haddii aan eegno ergeyga gaarka ee arrimaha bani-aadinimada iyo gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur rasme ayaa kulan la qaatay madaxda ugu sareysa ee hay-adaha qaramada midoobey ee soomaaliya ee ka howlgala dalka ergeyga gaarka ee arrimaha bani-aadinimada iyo gurmadka abaaraha ee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa kulan fogaan aragga la yeeshay madaxda ugu sareysa hay-adaha qaramada midoobey ee soomaaliya ee ka howlgala oo ay kamid yihiin w f b unicef u n c r i o m oja iyo kuwa kale waxay labada dhinac ay ka wada hadleen sidii deg deg loogu gurman lahaa dadka abaaruhu ay waxyeeladu ay kasoo gaareen isla markaana loogu diyaargaroobi lahaa xaaladda bini-aadinimo ee dalka kusoo wajahan ergeyga wuxuu kaloo kulan la yeeshay madaxa baanka adduunka ee soomaaliya oo ay ka wada hadleen sidii uu bangiga u gacansiin lahaa xalka waara sidii uu bangiga u gacansiin lahaa xalka waara ee dadka abaaruhu ay waxyeeleen loona dirdirgelin lahaa taageerada bangiga ee mashruucyada degdega ah madaxda hay-adaha qaramada midoobey iyo baanka adduunka ayaa ballanqaaday in dadaalkooda labalaabayaan deg degna ay ugu istaagaan waxqaqabashada abaaraha markaasi ergeyga waxaa mas-uuliyaddiisa ka mid ah dardargelinta iyo raadinta taageero loo fuudinayo dadka ay abaaruhu ay waxyeeleeyeen dhinaca kalena haddii aan eegno akhyaartan dhegeysanaysa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo maanta kulan la yeeshay danjiraha dalka sudan gamaaraadka carabta ambasto maxamed maxamed axmed cuthmaan waxayna kulankooda uu markaa ku saabsanaa adkeenta iyo soo celinta xiriirka colaatinimo ee labada dal safiirka dowladda imaaraadka carabta ayaa xusay dowladda in ay deer u tahay golaha shacabka baarlamaanka ay kala shaqeyn doonaan tayeenta iyo horumarinta shaqaalaha gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ayaa bogaadiyey taageerada dowladda imaaraadka carabta ay u hayso shacabka soomaaliyeed ayaa sheegay in la xoojin doono xiriirka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo kan carabta waa kan markaa imaaraadka carabta qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay akhyaartan dhegeystaayay markaana haddii aanu eegno taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa maanta magaalada baydhabo kusoo bandhigay cabdiraxmaan baraka magaca afgarjiisu ay tahay logooye kaas oo markaa kamid ahaa dhalinyarada markaasi ka tirsanaa al-shabaab islamarkaana iminka isku soo dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ayaana al-shabaab u qaabilsanaa jabhadda waa jabhadaha al-shabaab wuxuu u qaabilsanaa jabhadda wuxuuna ku jiray muddo saddex sano isagoo markaa ka qayb qaatay dagaalo dhowr ah oo markaa ka dhacay deegaanada gobolka baay wuxuuna hadda helay soo dhaweyn ay u sameysay ama ay u sameeyeenba saraakiisha ciidanka xooga dalka waraysi maamulka ah ay ka qaadeen ayay markaasi kusoo bandhigeen macluumaadka uu markaas al-shabaab sababa marka hore ugu biiray iyo markaa iminka isu dhiibitaankiisa iyo waxaa iska bedelay fikirkii hore uu markaa ka aaminsanaa inta badan waxaa markaasi dhacda in ay soo goosaan saraakiisha al-shabaab kuwooda ugu sareeya iyo markaa ayagoo markaa sheegay in xaalado iyo markaa duruufo ay wajahan ee ku khasabtay in dowladda federaalk soomaaliya ay isku soo dhiibaan gudahaan akhyaartan dhegeysta caawa barnaamijka wareega wararka afaraatan saacadaha dalsan magaalada muqdisho waanaginta barnaamijka halkiisa intaan ku kulma doono sidaas iyo nabadgelyo